waa hagaag dhegeystayaal weli waxaad la socotaan tibinta tooska idan kaga imaaneysa warbaahinta islaamiga alfurqaan saaka ahaynu diiradda ku saarayno dagaal ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhigya askarta dowladda federaalk oo ay ku lahaayeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellada dhexe haddaba stuudiyaha mar kale waxaa usoo tallaabay salmaan axmed oo aan soo dhoweynayo hey salmaan maxaa soo kordhay aad baad umahadsan tahay walaalka haashim cabdinaasir weli waxaan ku guda jirnaa tabinta gaarka ah ee la xiriirta dagaalada waaweyn ee saaka ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ee saldhigyadii ciidanka dowladda federaalk ay ku lahaayeen degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda sidaan la soconno aroornimadii hore ee saaka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay weerar culus oo dhowr jihaha ku qaadeen saldhigyadii ciidanka dowladda federaalk ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ahayd saldhiggii ugu weynaa ama taliskii ugu weynaa oo ay ciidanka dowladda federaalk waayadii u dambeysay kaga sugnaayeen ee gobolka shabeellaha dhexe warka hadda soo dhacay ee cusub wuxuu yahay la xidhiidha dagaalka ka dhacay ama ka socda ee degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta dhammaan saldhigyadii militari ee ku yaalay degmada aadan yabaal iyo duleedkeeda warka xaqiiqda ayaa ah sidaas ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda gacanta ugu haya degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ciidankii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa ee la weerarayna waxay noqdeen kuwo la dilo kuwo cagaa wax ka daya ee iyo kuwo ka firxada ee goobtii lagu dagaalamay oo aan ilaa hadda meel rasmi ah lagu sheegin ama meeshay halka ay jaani cirib dhigeen degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ah degmo istraatiiji oo aad u weyn waxaana ay ka mid ahayd meelihii ugu horreeyey ee xamla dagaaleedka ee kula wareegtay dowladda federaalk markii xasan sheekh maxamuud uu noqday madaxweynaha dowladda federaalka go-aanna uu ku qaatay inuu fuliyo qorshaha duulaan ee uu maraykanku soo dejiyey marka la wareegitaanka aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe waxay ka dhigan tahay dharbaaxo horleh oo aad u culus oo gaartay dowladda federaalka iyo ololihii dagaal ee uu xasan sheekh maxamuud saddexdii sana ama saddexda sana waxa ku ee uu joogo villa soomaaliya uu ka waday ama uu ku soo qaaday wilaayaadka islaamiga ah degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa hadda waxaa si buuxda gacanta ugu haya ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadka dib nooga soo birayna sidaas ayaan u xaqiijin karnaa waxaana ay timid la wareegitaanka degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe ay la wareegeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii dagaallo aad u culus ay saaka waaberigii ka bilowdeen ee duleedka degmada aadan yabaal iyo gudaheeda kaasoo ugu dambeyntii dhaliyey in magaalada aadan yabaal ay noqoto mid ka mid ah magaalooyinka xorta ka ah dowladda federaalka haddana ay si buuxda gacanta ugu hayaan ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciidamada mujaahidiinta ee dagaalka kula wareegay degmada aadan yabaal ayaa wararku waxay tilmaamayaan in hadda ay eryanayaan firxadka ciidanka dowladda federaalk ee ka cararay degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo jihooyin kala duwan ee ku cararay welina waxaan wax war ah laga haynin haashim cabdinaasir halka ay ku dambeeyaan ama masiirka saraakiishii dowladda federaalk ee halkaasi ku sugnaa magaalada aadan yabaal waxaa ku sugnaa waayadii u dambeysay saraakiil muhiim u ah xamla dagaaleedka iyo rafadka ay wato ay wado dowladda federaalk ay ku dooneyso inay isaga difaacdo xamlada culus ee ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab markaan iyagu qaadayaan marka wixii hadba kusoo kordha tabintan tooska ah inta aanu ku guda jirno ayaan dhegeystayaasha la wadaagi doonnaa insha allah
intaad ka bixin salmaanow dowladda federaalka mas-uuliyiin ka tirsan waxay sheegayeen dagaaladii ay qaadayeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab muddooyinkii lasoo dhaafay meesha ay qabsadaan bawaayahan waxay keeneen inay dhaheen al-shabaab inaysa dib uga laaban marka saaka aadan yabaal waxay ku biirtay walaayaadka islaamiga waad mahadsantahay haashim cabdinaasir taasi waxay sii caddaan doontaa maalmaha soo socda iyo saacadaha na soo aadan warka hadda aan hayno ee sugan ayaa ah in ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen gacankuhaynta degmada aadan yabaal ee gobolka shabeellaha dhexe istraatiijiyadda dagaal ee xarakada mujaahidiinta al-shabaabna waayadii u dambeysay isbeddel ayaa ka muuqday sidaba ay la socdaan dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo caskariga ee soomaaliya oo xarakada mujaahidiinta al-shabaab horaan waxaa loogu yaqaanay in weerarada cagmarintaha marka ay qaado marka ay deegaanka ama saldhigga ay weerartay ay la wareegto wixii ciidan ah ee ku sugnaana ay ka dhigto wax ay laayisay oo ay dishay iyo wax goobta ka carara ee saanadii militari ee meesha taaleen ay soo qaadato dib ayay uga soo guranayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab laakiin tan iyo shacbaan isbeddel ayaa ee arrintaasi ku yimid oo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka ay deegaano cusub la wareegaan ee durbadiiba halkaas ayay dhufaysii ka samaysanayeen oo magaalooyinkaasi waxay ku soo biirayeen wilaayaadka islaamiga iyadoo isku dayo dhowr ah oo ciidamada dowladda federaalka ay isku dayeen inay dib ula wareegaan deegaanadii laga qabsadayna ay fashilmeen marka haddii deegaanadii yaryaraa ee ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay difaacyo ka samaysteen oo ay difaaceen una diideen ciidanka dowladda federaalka inay dib ugu soo laabtaan ee waxay u badan tahay in degmada aadan yabaalan ay ku biiri doonto ee deegaanada noocaas ah ayna noqon doonto wixii xilligan eh, ka dambeeya meel ka mida wilaayaadka islaamiga laakiin saacadaha soo socda iyo maalmahana soo aadan ayaa eh, taasi aada loo ogaan doonaa insha allah waa maadsan tahay silmaan